بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة عن المقدام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو صدقة وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة حديث صحيح أخرجه النسائي وأحمد باب حباب يهي نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة نفقة إنو وحسيه الرجل قفك على عبده أدونكيس وخادمه يشقالهيس صدقة وصدقه صدقة يوتهاي cidda aad gacanta ku hayso oo dhan amba addoon ha ahaato amba shaqaale ha ahaato amba ubad ha ahaato amba ooriye ha ahaato cidda gacanta qofku mas-uulka uu ka yahay ee ilaahay subxaanahu watacaala mas-uulka uga dhigay wax alaaliya wixii uu siiyaa waa sadaqo waa goorma waa markaa uu ilaahay dartii uga jeedo ee uu niyeysan yahay waajib ilaahay uu saaray inuu gudanayo can almiqdaam annahu samica anabiya sala allahu calayhi wasalama waxa uu maqlay nebiga oo yaquulu leh ma acamta nafsaka naftaada waxaad siiso fa huwa sadaqatun waa sadaqo wamaa acamta waladaka wa zawjataka wa khaadimaka fa huwa sadaqa waxaad siiso ubadkaaga iyo ooridaada iyo shaqaalahaaga amba addoonkaaga fa huwa sadaqatun waa sadaqo annafaqa af soomaaliga nafaqayn nafaqayntu waxaa la yidhaahdaa soo maha qofka caatada ah amba qofka bilaa maaragtay bilaa fitamiinka ah marka la nafaqeeyo la naaxinaya qofkaasi waa la nafaqeeye baa la yidhahdaa soo maaha amba cuntadaasi nafaqay leedahay marka haddee nafaqayn maaha macnuhu qaldamaya waana macnaha had iyo jeer aada loogu macneeyo waxay noqonaysaa waxsiinta inuu waxsiiyo ha quudinta ha waxsiinta qofku addoonkiisa iyo shaqaalihiisa iyo ubadkiisa iyo reerkiisa iyo naftiisa xataa wixii uu siiyaa waa sadaqo rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaa odhanaya geesta kale u rug haddii qofku naftiisa uu dayaco isagoo naftiisa waxsiin kara uu gaajo u baktiya wuu ku dambaabayaa haddii isagoo arad bixi kara uu waxa weeyaan arado oo dabeeta cawladiisu banaanka ay taalana wuu dambaabaya sidaasoo kale ciddii mas-uulka uu ka aha uu ka ahaana hadduu qadiyo waxba uu siin waayo soo lagu ciqaabi maayo haddii taa lagu ciqaabayo inuu ciqaabtaa iska ilaaliyo oo uu waajibkuu gutana waa lagu waa ajar baa laga siinaya marka waxa uu bixinayaa waxaa loo xisaabinayaa miisaankii xasanaadkiisa ama miisaankii sadaqada lagu daraya xasanaadku way fara badan yihiin xasanaadka mid kasta albaab gaara buu leeyahy dariiq gaara buu maraya xasanaadku waa soon qaar waa qur-aan qaar waa waxbixin waa sadaqo marka waxaa la raacinayaa jidkii iyo dariiqii sadaqada la raacinaya ma acamta nafsaka marka sadaqada fahankii aynu ka haysanay fahan ka ballaadhan ayaa ka soo baxay oo sadaqada waxaynu naqaanay qofku suuqa intuu yimaado miskiin inuu wax siiyo amba inuu jaar wax siiyo amba inuu qaraabon wax siiyo laakiin fahankeedii waxaa ka mid noqday maanta xataa isaga laftiisu waxyaabaha uu ku cibaadayo intuu cuno amba uu cabo amba uu ku arad baxo inuu taa lafteeda ajar ka helayo hadday xalaal tahay reerkiisa wuxuu siiya iyo shaqaalihiisa wuxuu siiyaana waa la mid marka abwaabta khayrku siday u badan tahay ay u ballaadhan tahay ee ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa waxba aan looga waayahayn ayaa xadiiska laga faa'idaysanaya oo sadaqadu inaanay in yaroo kooban iyo meel yaroo kooban aanay ku xadidnayn can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam khayru الsadaqati maa baqiya ginan waاlyad اlculya khayru min alyadi الsufla wabda biman tacuul wuxuu leey rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam khayru sadaqa halkani waxay ahayd xadiiskaa hore cidda sadaqada la siinayo ee sadaqadu ay ku baxayso halkana waa waxaa la bixinaya goorma qofku sadaqa u bixinaya sadaqada qofku goorma u bixinaya khayru sadaqa sadaqa waxa u wanaagsan maa baqiya ghinan wixii kaaftoon ka soo hadhay wixii kaaftoonka qofka ka soo hadhay walyad اlculyaa gacanta sare khayrun way ka khayr badan tahay min alyad الsufla gacanta hoose gacanta wax bixinaysaa way ka qiimo badan tahay gacanta wax qaadanaysa gacanta wax qaadanaysa wabda wax bixintaada iyo sadaqada waxaad ka bilowdaa biman tacuulu cidda ilaahay xilkeeda uu ku saaray ciddaad biiliso cidda waajibkeedu uu ku saaran yahay waxbixinta ciddaa ka bilow ciddaasoo baahan oo gaajoonaysa meel kale ha u wareegin khayru sadaqati maa baqiya hinan waa wixii haninimo ka soo hadhay bimacnaa haninimada halkan waxaa loo jeedaa kaaftoonka marka qofku isagu uu baahi baxo wixii ka soo hadhay qofku inuu baxsado maa kaana calaa dahri hinan ayaa riwaayo kale ay ahayd maa kaana calaa dahri hinan haninimo amba kaaftoon wixii ka soo hadha marka yani taasi way fadli badan tahay waanay qiimo badan tahay bimacnaa adigu markii waxaad hubaad u baahan tahay cuntaad u baahan tahay reerkaagii baa u baahan ubadkaagii baa u baahan intaa markaad daboosho wixii ka soo hadhay inaad banaanka usoo saarto waayahay waana xilligaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay an tunfiqa wa anta saxiixun shaxiixun inaad wax bixiso sadaqada teeda ugu qiimaha badani waxay tahay inaad wax bixiso wa anta saxiixun shaxiix adiga oo caafimaad qaba oo xoolihiina la jeclaynaya la jeclaynaya oo tamul takhsha alfaqra wa ta'mulu alghina oo faqiirnimona ka baqanaya hodantinimona rajaynaya bimacnaa adigoo markaasuun soo yaro dhiigaystay oo reerkaagii iyo masaariiftoodii ku filaaday oo waxoogaa yari ay kuu soo hadheen maxaad qiyaasaysaa intan inay biirto soo maha wallahi intan in kale kusii biiri intana maaragtay shilinkana shilin kale kusii dheji dabeeta meel fiican ha gaadho waxaad rajaynaysaa inay xoola kuu soo baxaan haddii intani ay kaa baxdana waaad waxaad ka baqanaysaa faqiirnimo marka labada xadiis way isu tegayaan marka sadaqada ugu qiimaha badanle waxay tahay waxa qofka ka soo hadho baahidiisa baahidiisa ka soo hadho walyad lculyaa gacanta sare ayaa khayrun ka wanaagsan oo ka khayr badan min alyad suflaa gacanta hoose taasaa ka khayr badan bimacnaa intaad wax qaadan lahayd wax bixi yacni qofka muslimkaa waa looga wanaagsan yahay inuu gacmaha hoorsado inuu baryootamo inuu dadka waxweydiisto inuu shaxaatamo waa ceeb qofka muslimka agtiisa waa ku ceeb rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay qofka dadka hadduu wax weydiista adigu magac kasta u bixiyo awjadii baan ku qabtay iyo waan soo shaxaadayaa iyo maanta hebel baan maaragtay kaga soo dhiijinayaa iyo wax kastaba dha adigu waa barya uun marka lasoo wado wado macnaheedu waa barya uun waa qof baryootamaya oo qof kale hebeloo waxisii leh si kastaba ha ahaatee rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay qof wejigiisa cadka ku yaala googoosanaya dhaban ku barhgoosanaya shiilanaya haddana sanka iska goynaya oo shiilanaya maalinta qiyaamaha waxaa dad fara badani ay iman doonaan isagoo wejigiisa aanay laf mooyaane cadbaanu ku ool oo wejigiisa soo isticmaalay oo soo googoostay aakhiro u iman doonaa qaarkoodna iyagoo dhaadhaawacan qofkii shaxaadku aanu ku badnayn ee mar iyo dhif wax shaxaaday isagoo in weyn iska goostay oo in kale ay ka go-an tahay oo garaafooyin ay ku yaalaan ayuu maalinta qiyaamaa iman doonaa marka qofku wejigiisana ha dhowrto ilaahayna subxaanahu watacaala ha ka xishoodo ilahay muxuu kaga xishoonayaa arsaaqada ilaahay baa bixiye aadama arsaaqad ha u doonanin waxna ha weydiinin naftaada iyo shaksiyadaada iyo aakhiradaada iyo ilaahay subxaanahu watacaala deeqdiisa iyo cadiyadiisa dhowr marka gacanta sare ayaa ka wanaagsan gacanta hoose xataa haddii ay gadha fii bacdi axyaan inaad wax bixiso adigoo u baahan laftaadu way fiicanta oo baahi baahidaadii baahi ka adag baad aragtay waxaad aragtay maanta reerkiio saaka soo quraacday qadadiina aada u hayso yaa cashadiina aada ugu tala gashay markaasaa nin baa wuxuu kuu sheegay reerkiisii inaanay quraacanna cashayna taadiisuu tani kama daraa inuu qofku taa bixiyo fii bacdi alaxyaan way fiicanta aad iyo aad u fiicanta nafqaybsi in la sameeyo markaa gacanta sare ayaa ka wanaagsan gacanta hoose cidda wax bixinaysaana maaha oo keliya dadka aqniyada ah ee hodankaa maahee qof kastaoo muslimi wixii uu bixin karo inuu bixiyo laa taxqiranna min almacruufi shay-an waxaad hayso ha ku bakaylin amba yaanay kula yaraanin gacmaha markaa waa la qaybiyaayo alyad alculyaa ayaa u khayr badan gacmaha waxbixinta marka laga hadlayo gacanta sare ayaa u khayr badan waxaana ugu liidata gacanta hoose su-aal wax ku qaatay hebelow waxsii wax lagu siiyo labaa udhaxeeya marka waxaa udhaxeeya qof wax qaatay laakiin waxbaan weydiisan qof wax qaatay oo wax la siiyey laakiin su-aal aanay ku imana loo loo gartay hebelow adigoo iska fadhiya halkanoo xaalkaaga ilaahay og yahay ayaa qofkaa saaxiibtiin baa saa ku eegay dabeete wuxuu kaa dareemay wallahi ninkii hebel maanta baashu way ku yuururtaa xaaladiisu ma wanaagsanaa dabeete zaajar buu kuu soo diray ambe iyo dahab buu kuu soo tuuray waxba maad weydiisan adigu xataa umaad ishaarin oo umaad siiyaalin khayr soo maa ilaahay baa xaalog macnaheedu waa maxay ilaahay baa xaalog ya waxsiina maaha haddana yani waxay ka dhigan tahay umuurudda isuguma kay beegbeegna bay ka dhigan tahay adigoo iska caadiyo aan ogeyn buu soo tuuray ninkaasi intuu ku fahmay ceeb maaha waad qaadanaysaa wixii walaalkaa uu ku siiyo waad qaadanaysaa laakiin maxay kuugu timi adigoo aan baryootamin gacanta taa kusoo xigtaa waxa weeyaan waa qof baahday baahday baahday oo baktiyi gaadhay oo u baahday inuu dadka qaar wax weydiisto laakiin u weydiisto si sarbeeba oo wejigiisa aan wada diirin afartaa gacmood ayaa jira gacanta sare iyo gacanta hoose iyo labadaa udhaxeeya waay wabda waxaad ku bilowdaa biman tacuul cidda aada mas-uulka ka tahay baabka intuu u baabaystay sheekhu tuu u deliishanaya waa intaas wabda biman tacuul waxaad waxsiintana ka bilowdaa cidda mas-uulka aad ka tahay waxaa laga yaabaa qaarkeen isagoo ciyaalkiisa amba hooyadii amba walaalkii amba walaashii laga yaaba inaanay qadaynin oo dheri guryahooda aan dab la saarin ayaa waxaa laga yaabaa inuu ku yabaho mashruuc laga sheekeynaya anigu toban kun oo dollar baan bixiyey anigu shan kun oo dollar baan ku yaboohay inuu yidhaahda laga yaabaa isagoo walaalkii walaalkii xaalkiisa ilaahay og yahay marka yani waxay ka bilaabmaysaa alaqrabu falaqrab alaqrabu falaqrab sida lagu kala dhowdhow yahay waajibaadku ay ku kala saaran yihiin in wax loo bixiyo taquulu mra'atuka gabadhaadu waxay odhanaysaa anfiq calaya tahbiilkiiyo masaariiftiisii aw dalliqni amba ifur wayaquulu mamluukuka addoonkaaguna wuxuu ku odhanayaa anfiq calaya aw bicni amba masaariiftaydii isii ama hee amba i iibi wayaquulu waladuka ubadkaagu waxay ku odhanayaan ilaa man takilunaa yaad nagu halaynaysaa ubadkaagu kaa tegi maayaan ilan iibina ku odhan maayaan ifurna ku odhan maayaan iyagu waa isku xidhantihin sankaaga oo xumaada lama gooyo waata la idhaahdo markaa miya tegi maysid miya kaa tegi maayaan waa ubadka way kugu baktiyayaan marka waxay ku odhanayaan iyaguna ilaa man takilunaa yaad nagu halaynaysaa hadalka qaybtan dambe ee taquulu mara'atuka hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam maahe waa mudraj waa mudrajo ruwaadda qaarkood ayaa hadalkaa kusii daba karay bimacnaa waxay sii macnaynayaan xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam wabda biman tacuul qaybtaasay sii macnaynayaanoo waxay leeyihiin dee waajibaadkaasaa ku saaranoo gabadhiina waxbay kaa sugaysaa ilmihiina waxbuu kaa sugayaa addoonkiina waxbuu kaa sugayaaye dee maaragtay isfarsameeyo waxbixi waayahay can abi hurayraa radia allahu tacaala canhu qaala amara nabiyu sala allahu alayhi wasalama bisadaqatin nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa wuxuu faray inay wax bixiyaan xaalad baa timi markay xaaladdu timaado rasuulka alayhi salaatu wasalam asxaabtiisa ugu yeedhi jiray wuxuu odhan jiray dhibaato noocaas iyo noocaasa baa taagane ha la soo ururiyo dad baa imanaya baahan markaasa wuxuu leeya dad dadkaasaa inoo yimiye soo ururiya markaa ninba waxbuu nin dhar buu keenayaa nin lacag buu keenaya nin raashin buu keenayaa markaa taasoo kalea dhacday markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi maalin maalmaha ka mida sadaqadii hala keeno hay-ada hala doonayo gaaladii xoogga waaweyneed inoo raadiya ma jirin hadda berigaaba gaalo xoog waaweyn baa jirtay soo moogid way jireen xilligaa niman lacag haysto oo dahabka meel ay kala dhigaan waayey oo haniya oo hodana oo dowlada xoog waaweyn baa jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam may sugnaan mar keliya isagoo u qayshaday abaaraa dhacaye naga soo gaadha baahi baa jirta waxna soo siiya may jirin dadku waxa ay haystaan baa wax u ah jeebka walaalka iyo jeebkaaga iyo kan jeebkiisa wixii ku jira taasaa la qaybsanaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi sadaqadii ha lala yimaado faqaala rajulun dabeete nin baa wuxuu yidhi cindii diinaarun rasuulki ilaah xoola waxaan haystaa diinaar wadarka calaamad su-aal baa saaran waxay ka dhigan tahay maxaan sameeyaa ma bixiyaa qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi anfiqhu calaa nafsik adaa u baahanee naftaada ku nafaqeen naftaada sii qaala wuxuu ihi cindii aakhar mid kalena waan haystaa waa laba soo maaha maxaankaana ku sameeyey qaala wuxu uhi anfiquu calaa zawjatika gabadhaada sii ama xaaskaaga sii qaala wuxuu uhi cindii aakharu mid saddexaadna waan hayaa qaala wuxuu uhi anfiqhu calaa khaadamika khaadimika shaqaalahaaga iyo qofka gacanta aad ku haysa ee kale sii uma anta absaru hadalkaasii wadine dabadeedna saasun u wado adigaa markaa u aragti leh siay dadku kugu kala dhowdhow yihiin u kala sii kow laba saddex afar shan lix dabeetna markay soo gaadho dadka intii mas-uuliyaddaada ku jirtay markaad kaafido ayaad markaa ku yaboohaysaa wixii kale uma anta absaru dabadeedna adigaa aragti u leh adaa kala yaqaana markaa dadka siay kugu kala dhowdhow yihiin maabham yuu nool yahay hooyadaa miyay nooshahay walaal ma leedahay walaashaa wax ma haysataa yani saas markaa usii kala waday ka dhiganta uma anta absaru waa xadiis xasana imaam nasaa'i iyo abu daawuud iyo ibnu xibaan iyo xaakim iyo axmed iyo keyrkood ayaa wariya waana xadiis saxiix xasanahoo sugan macnaha xadiiska ku jiraana kii hore macnihiisi weeyaano waa in sadaqadu ay kuu kala horhorayso waa inay kala horrayso xagga dambe aanad ka soo bilaabin oo masaajidka markaad timaado aad muraaqoon uun adigoo yar haysta marka meeshii intuu maaragtay ninkaco uha arrinka noocaasa baa halkaasaa waddo laga samaynaya yaa ku darsaday anigu shan boqol baan bixiyey geba shan boqol baad haysa adiguna anna marka ducada aamiinta la gulo tolaayo tolaay anna shan boqol baan ku yaboohay hadhow bay kugu soo ururaysa qaar badan bay dhacday marka markay sheekh cusmaan ducadiisii arkeen oo dadkii ay aamiintaa hayaan intuu iska muraaqooday in masaariifta la soo caruudhaana intaasaan bixinaya bisha markuu xaafadii tegey war heedha ma labadii boqol ee ciyaalka aad siin lahayd iyo kiradii guriga iyo ciyaalka malcaamadoodii maxaad samayn doontaa ma bannana waad ka baxday laakiin iimaanku wuxuu ku siinayaa fii bacdi alaxyaan inaad bixiso waanay dhacday intaasoo qof baan garanayaa oo waxay hayeenba ku yaboohay shilin aan la hadhin walaa masaariif walaa hayru laakiin intii in ka badan ilaahay subxaana wa tacala usoo celiyo qof iyo laba iyo saddex iyo afar dan sila caawa ka sheekee casharka waynu ku dhamayn karana inta qof ee anigu aan shaksihaan u garanayo maaha meelaha laga soo akhriyey maaha ee intoo lagu yaboohay isagoo midh aan hayn midh yidhi waanaa bixinaya intaas ee intiiba bixiyey sheekh mustafa xaaji ismaaciil baa ka mid a sheekh mustafa garan maysaan waan fadhiyey isagoo ku yaboohay intuu masaarifta u qaadanayeyba mushaharkiisii o dhan intaasaanu qaataa gebigiisu intiina ugu dhiga marka yani way badan tahay way dhici kartaa laakiin qaarkeen marka hore ducada ay la muraaqoodaan markay markay gurigii ku noqdaan ayuunbay xisaabtamaano warni walahi dee ducadina okay bay ahayd xaaladina way taagantay maxaad samaysaa hadhow telefoonkumaa lagu waalayaa soone waan soo diri doonaaye waxbaa yaro kala kacaye yaro suga konton baan soo diraya horta hadhowna konton kalean soo diri doonaa ayuunbaa ka dhici doonta marka isu kaadi wuxuu ihi cindii rajulu cindii qaala faqaala rajulu cindii diinaarun diinaar ayaan haystaa qaala anfiquu calaa nafsika naftaadaa u baahana sii qaala cindii aakharu mid kalaan haystaa qaala wuxuu yidhi anfiquu calaa zawjatika gabadhaada faqaala wuxuu ihi cindii aakharu qaala anfiquu calaa khaadimi khaadimika shaqaalahaaga amba agoonka addoonkaaga uma anta absaru dabadeedna adiga ayaa xaaladaada iyo reerkaaga xaaladdiisa adiga og baabun idaa kariha an ya'kula maca cabdihi haddii qofku uu dhibsado amba uu karaahiyeysta addoonkiisa inuu wax la cuno waagaa hore ee addoomuhuna ay jireen rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam uu joogay dhaqanka jiray wuxuu ahaa ninka iyo addoonkiisu meel isuguma iman jirin way kala soconaayeen isku labis may ahayn isku majlis may ahayn isku cuntona may ahayn way kala duwanaayeen markaas meel gaara wax lagu siinaya weel gaaru wax ku cunaa addoonkaasi dhar gaara buu xidhaa oo la yaqaano inuu dharkaasi dharkii addoonka uu yahay cunto gaara baa la siinayaa si gaarana wuu labisanaya meelna isugu iman maayaan wax wada cuni maayaan markaa tiibaa meesha laga saaraya maanta can abi zubayr annahu samica rajula abi zubayr wuxuu yihi wuxuu maqlay rajula nin yas'alu jaabiran jaabir weydiinaya an khaadimi can khaadimi rajuli ninka shaqaalihiisa amba ninka addoonkiisu idaa kafaahu lmashaqata waalxara haddii uu addoonkii ku filaado dhibtii guriga iyo kulaylkii hadduu ku filaado amara الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam nebigu miyuu amray an yadcuwahu inuu u yeedho an yadcuwahu inuu cuntada ugu yeedho cuntada uu la cuno faqaala wuxuu yihi nacam haa fain kariha axadukum hadduu midkiin dhibsado an yucima an yacama macahu an yacama macahu inuu wax la cuno falyucimhu aklatan fii yadihi gacantiisa ha ku siiyo wuxuu cuno macnaha haddii ninkii shaqaalaha uu soo shaqeeyo oo tusaale ahaan wuxuu ka shaqaynayaaba gurigii buu joogaa isagaa markaa cuntadii keenaya isagaa karinaya oo kulaylkii iyo habayntii iyo diyaarintii oo dhan isaga ayaa ku jira haddiiba ka soo qaad markaa neef intoo la qalay uu neefkii soo diyaariyey uu soo keriyey uu soo dhammaystiray oo kulaylkaas iyo dhibtaa uu soo maray ninkii addoonka ahaa ninkii addoonka lahaa ee bashan iska fadhiyey isagoo waxba aan qabani ma ugu yeedhayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam miyuu amray inuu dhaho war kaale cuntada aynu wada cunne qaala wuxu uhi nacam maxaayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sidaa uu sameeyey fain kariha axadukum midkiin hadduu taa karaahiyeysto oo uu u yeedhi waayo oo xoogaa naftiisa ay ku yaraadkato war nim ilaah baa ku lehe ma addoonbaad wax la cunaysaa aada istiraahdo naftaada waa inaad hanjabisaa oo waxaa rasuulku an yucima macahu falyucimhu aklatan fii yadihi gacantiisa habka hagu geliyo amba gacantiisa intuu ugu soo qaado ha ugu keeno ha u shaqeeya isaguna ila isaguu usoo shaqeeyey sooma wuu usoo keriyey wuu usoo diyaariye wuu usoo hawlgalay maadaama isaa usoo diyaariy adiguna sidiisao kale usoo sameeyo intaad usoo diyaariso soo hordhigo c maarata soo halkiisa fadhiya ama waxaa looga jeedaa intaad soo goyso halkaaba sii dhaafo afka ugu gur adigu afkaba ku sii si naftaada aada hoos ugu dhigto macanaa mesha waxa laga faa'idaysanaya un tawaaduca qofku naftiisu inaan la weynaan oo naftiisu aanay la cararin oo aanu isu qaada dadkaynu ka wen yahay markaa nafta hoos baa loo soo celiya waxbay ku akhriyaysaa kan waad ka fiican tahay adaa ka karaamo badan waa inuu ku maamuuso meel gaaran waa in lagu fadhiisiiyo si gaara waa in lagula hadlo si gaara waa in lagu tixgeliyo naftu waxaase ka dhaadhicinaysa waa beenaley ibni aadamka xunba dheerid ya sidka waa wadaagtaane ma sagaashan baa tiisu iwaad raa weeri sidka waa wadaagtaane ma sagaashan baa taadu saasay noqonaysa maanta isna sagaal buu ku dhashay adna sagaale maxaad dheerta waxaa la isdheeraan karaa waa alla kacabsiga iyo alla u dhowaanta wax kale maaha markaa qofku naftiisa waa inuu ilaaliyo kibir baa soo gelaya intaasoo waxbaa laynagu akriyaa marka inu sii dhaadhacan inu sii daadegno waa markaa naftiin inoogu sheekaysta hebel adiga ka laandheeraysan oo adaa ka sharaf badan oo adigu heerkiinu waa madax oo isaga waa loo taliyaa uun waa markaasi waa marka halka xaarwalwaalka maaragta rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay halka waa markuu bartaa taagan yahay laakiin kor u soo kac waxaa laga yaabaa qofku inuu waxoogaa shaqaysto hantiya oo xoola samaysto waxaa laga yaaba in xoolahaasi ay la weynaadaan udhahan mi adigu dee waxaa tahay ninkaa khatartaahe dee hanigaahe hantida hayste guryaha waaweyn leh dee meelahan oo kale laguma fadhiisiye isaga isna halkaa ha fadhiisto dee adna halka wacan ha lagu geeyo waxaa laga yaabaa inuu xil hayo amba waa suldaan amba waa madax madaxweyne amba waa meel kaluu magac waa agaasime alqaabta ayna halaagtay maaragta waxyaabahaasoo qofku mararka qaar iska haysanaya tiibaa shaksiyaddiisii ilowsiinaysa markaasa qofku si kaloo fikiraya so ohanaya maadaama adigu aad noocaa tahay dee rag kuma jirtid ragga waad ka duwantahay marka meesha la isugu yimaado adigu halka ugu mudanna waa lagu fadhiisinayaa inta ugu mudanna waa lagu siinayaa ereyga ugu mudanna adigaa odhanaya lagaaga daba dhufan maayo hadalkaaguna waa go-aan yaa ku siiye waxa kan miyaa la iibsaday waxan shaksiyadda miyaa la iibsadaa qofka lama iibsado alla kacabsiga miyaa la iibsadaa raganimada miyaa la iibsadaa maya qofku markaa waa inuu ogaado inuu ibni aadam yahay kanoo kalea naftiisu haddee waxaa ugu sheekayso waa inuu beeniyaa waa inuu beeniya waa inuu dubu celiya marka halkan waxumaa laga baranayaa ninkii sayidka ahaa inaanu iska waaweynaysin addoonkiisiiye inuu soo ag fadhiisto oo halku kor iskaga qaadayey inay wax wada cunaan ay wada fadhiistaan hore maxaynu usoo qaadannay labiska inay iskaga mid ahaadaan waa abulyasar waa ninkii soo marray laba kana wuxuu sitaa laba isku mida kana laba isku mida la kala garan maayo marka waxaa meesha laga saaraya caadaadkii jaahiliga dhaqankii jaahiliga hore ayaa meesha ka baxaya baabun yucimu ab yucimu اlcabda mima yaأkulu addoonka waa inuu siiyaa qofku waxa uu cunaya can jaabir bni cabd اlaahi radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi kaana الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yuusii biاlmamluukiina khayra xadiiska waynu soo maray dadka la haysto rasuulku waxa uu ku dardaarmi jiray in khayr iyo wanaag loo sameeyo wayaquulu wuxuu odhan jiray aطcimuuhu mima taakuluuna waalbisuuhu min labuusikum waxaa cunaysaan wax ka siiya waxaa cunaysaan oo kale ha cunaan adna falfalka iyo kalluunka iyo digaaga ha isla dhicin isna geli amba bariis cad afka ha u gelinin isagu waa addoone tan ma geeye taasuu geeya ha odhanin kaad cunaysaan oo kale siiya waalbisuuhu min labuusikum dharkiinoo kalena siiya yaa idinkala saaray walaa tucadibuu khalqa allahi khalqiga ilaahi ha cadibina oo ha cadaabina waynu soo sheegnay xadiiska baabun hal yajlisu khaadimuhu macahu idaa akala ninka shaqaala ahi ma la fadhiisanaya markuu wax la cunayo waa kii imika oo kale oo xadiidka unba maaragtay riwaayaadkuma yaro kala duwan alfaada laakiin waa isku macni عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحري إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه هدي متكين الدون كيس عنتديس أكانه فليجلسه هفريسيو فإن لم يقبل هدو دي هدو تيقبل واينا فليناوله منه قيب كمدها السيو عنتدي هدو لا ما يفريسان ما يو لفتي سوكاح الشوضو عنتدو كوكاني قيب كمدها السيو إذا جاء أحدكم متكين هدو لي ما خادمه آه كشقالها هي أما قفك أدونك هي بطعامه عنتدس هدو لي ما دو كانوا فليجلسه هفريس يفريسه وأنه ضعونا إنه يوكل تجمينه فريسه يدهده فإن لم يقبل هدو أقبل وايو فليناوله منه وحكم ذا هوليب فليناوله منه لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين وحلم ذا شيء حسيب waayahay can ibni abi mulaykata qaala wuxuu idhi abu maxduura ninka abu maxduura la yidhahdaa wuxuu ihi kuntu jaalisan waxaan ahaa mid la fadhiyey cinda cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu cumar ibnu khadaab ayaan la fadhiyey ibnu abi mulayka ninka la yidhaahdo waa wada garanaysaan waa nin taabiciya asxaabta rasuulka ridwaan ullaahi calayhim buu soo gaadhay wuxuu ihi waxaan soo gaadhay soddon ka mid a asxaabta rasuulka soddon baan soo gaadhay soddonkaasiba naftooda waxay uga baqanayeen munaafiqnimo nin kasta wuxuu isdhahaa nin malaa munaafiq baate malaa munaafiq baate ismay macaashsiinahayn innaka waynu isnaqaanaay qofku hadduu maalmaha maalmaha qaar tukado oo waxoogaa qur-aan uu akhriyo oo sunnayaasha qaar uu tukado naftiisu cirkay la maraysa waxuu ne wallahi haru jannaat mu'min dhaba mu'minkii laga sheekeyn jiray baa tahay abis odhanaya qofku laakiin qofka muslimkahi noocaasna qofka muslimkahi waa inuu baqdaa waana inuu rajeeyaa ilahina subxaana wa tacala waa inuu ka cabsado wallahi dembiye badan baad gashay talow iimaankaagu waa sidee talow iimaankii loo baahnaa weli ma gaadhay qofku waa inuu munaafiqnimadii acmaashahayd ka baqdo markaa wuxuu leeyahay soddon baan soo gaadho soddonkaasiba naftooda waxay ka baqanayeen munaafiqnimay uga baqanayen waa nimankaa ibnu abi mulayka waa la yaqaanaa nin macruufa ayuu ahaa nin taabiciya ayuu ahaa abu maxduura isna waxa weya waa muwaadinkii nebiga calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu lahaa saddex muwaadin waa bilaal ibnu rabax alxabashi iyo cabdillaahi ibnu ummi maktuum iyo abu maxduura saddexdaas nin ayaa waxa weeyaan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam u ahaa muadiniin isagu markaa isagaa ugu dambeeyey mana hijiroon reer mako isagu aha markii rasuulka alayhi isalaatu wasalaam maka weyo nin dhalinyaraana u ahaa nin dhalinyaraahoo cod macaan cod macaan oo balaaya ayuu aha wuxuu yidhi markii muslimiintu ay yimaadeen maka ayaa waxaana eedaami jiray amba bilaal amba waxaa eedaami jiray cabdillaahi ibnu umi maktuum marka iyagoo dhalinyaraaba intay meel fadhiistaan baan waanu canjili jiray bay dhahdeen dhalinyaro fara badana ayaa mid baa muxuu lahaa bal ku luuqe adiguna markaase rasuulka alayh isalaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid wuxuu soo maray isagoo markaa abu maxduura ku luuqaynaya eedaankii rasuulku alayh isalaatu wasalaam uu soo leexday wuxuu war ninkii eedaan eedaamay markii dhawata keebuu ahaa ciyaalkii salaankan buu ahaa marka waa nin xoogaa kuray dhexa ah rasuulka alayh isalaatu wasalaam uu soo kaxeeyey wuxuu yihi markaa abu maxduura markaa muslim maan ahaynoo rasuulka sidaan u necbaa waad yaabaysa eedaankana codkan dheer iyo xisaabtan baan iskala dhacnay oo ninkaan iska maarta canjilayna rasuulka alayhi salaatu wasalam wuxuu soo kaxeeyey dabeete eedaankiibuu ibaray halkaa madaxa ayuu rasuul gacanta iga saaray markaasuu intaa madaxa intuu xoogaa wax akhriyey ayuu ilaa wejigiisaa ii soo mariyey dabeete ilaa laabtu gacanta soo gaadhsiiyey markaasa wuxuu allahu baaraka allaahu laka wa baaraka allaahu calayka ilaahay ha ku barakeeyo guud kalena allaha barakeeyo wuu duciyey rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markuu rasuulku saa gacanta iga qaaday waan isbedelay buuri rasuulka alayhi salaatu wasalaam waa necbaa soo maaha wuxuu noqday kaan dadka ugu jecelahay yani bayna darfata caynin wa intibaahatiha ilbiriqsi gudaheed n iswadaarta rasuulka alayhi salatu waslam markaa isagaa u duceeyey isagaana baray eedaanka markaasa rasuulka alayhi salatu waslam war ninkan baa cod macaane ninkanna ha eedaamo saddexdoo markaa saddex muwaadin bay ahaayeen waagii dambe isagaa ku hadhay ubadkiisii baa ka dhaxlay markaa codkiina way kala dhaxleen abu maxduura wuxuu ihi kuntu jaalisan cinda cumar ibn khaaab radia allahu tacaala canhu waxaan fadhiyey cumar agtiisa id anakoo fadhina waa fijaa'iya anakoo fadhina ayaa mise jaaa safwaan ibnu umaya safwaan ibnu umaya ibnu khalaf ayaa waxaabuu la yimi wuxuu bartan buu ka soo baxay isagoo wata bijafnatin xeedho xeedho wee xeedhyaha waa noocee soo maa xeedho yar mid dhexe mid weyn mid baa jirta dhowr of ay qaadaan an magaceeda ma aqaane kule reermiga maga- magacu yaqaan lakin waxa jirta mid aanu qof keliya qaadi karin oo xagga iyo xagga iyo xaggaba la qabto waday iska weynaatay yaxmiluhaa nafarun ay kooxisido n- midba dhinac buu hayaa cuntaa ka buuxda fii cabaa'atin go' weyn bay ku sidaan fawadacuuhaa waxay dhigeen bayna yaday cumar cumar hortiisay soo dhigeen fadacaa cumaru cumar markaasuu u baaquu u yeedhay naasan masaakiina wa ariqaa'a min ariqaa'i nnaasi xowlahu dad masaakiinoo meesha joogay iyo addoommihii muslimiinta qaar ka mid u hareero jooga ayuu soo fadhiistoo cuna yani cumar baa loo keenay iyo cidda la joogta soo maaha markaa cumar keligii maamo inoo kala qaybiyo war intaan addoomaha inooga geeya war intan masaakiintana kuwa inooga tuurama o dhan wuxu uhi soo dhaqaaqoo kaalaya kuwana wuu yeedhay kuwana wuu yeedhay intii la fadhiday isaguna way soo kala kaceen fadaluu buu ihi marka uma faakaluu macahu markaasay la cuneen markaas safaan wuu yaabay safaan dabeecaddan ma yaqaano safaan wuxuu yaqaano waa nin weyn oo hodana oo waxa weeyaan odaya oday beeleeda oo dadkii farakutiriska ahaa ee quraysh maamuli jiray ka mid a oo addoomihii sucuudda ay ka badan yihiin addoonna meel isuguma yimaadaan amarun buu siiyaa waxaay waxaa adoon uu yidhaahdaa khalaas dabeeta waa loo keena addoonkii oo gergeriiraya intuu dhigaa buu ka cararaa laakiin addoommihii bartan soo fadhiistay oo isna halkan fadhiyo ay gacanta meesha soo wada geliyaan yaabbay ku noqotay uma qaala cinda daalika dabadeedna cumar radia allahu tacaala canhu ayaa markaa yidhi wuxuu arkay ragga qaar oo dee safaan uu ka mid yahayo arrinkii u qaadan waayey facala allaahu biqowmin aw qaala laxa allaahu qowman ilaahay xumaan ha ku sameeyo yani ilaahay ha- amba ha nacdalo amba ha cadaabo amba ha dhibo أو amaba لح الله qوما ay قبح الله qوما أو لaعن الله qوما ilaahay dad ha نacdalo يarغabuuna nacaya عan أرقاaئiهiم addoomahoodu أn يأkulوu maعahu inay la cunaan ya yaعni raggii bu arkay khاad jirka iskeliyo jirdiid ku jiro oo xaggana ka cunaya xaggana ka eegaya masaakiinta wardhiyo kuwa maxaa kuwa keenay m meelaha ma meel gaara loogu rido maxay ku- kaa fadhiyaan wax kuula cunayaan markaasa wuxuu leeyahay ragga qaarku waa uu ku dhaga hadlaya cumar radia allahu tacaala canhu wuxuu leeyahay ilaahay wax yacni dhib ha gaadhsiiyo dadka qaarkood oo nacayo oo karaahiyeysanaya addoommahooda inay wax la cunaan faqaala safwaan safwaan baa ishayn waayey safwaan wuxuu yidhi amaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa narqabu canhum ma necbin addoommaha iyaga cumarow ma necbin oo maanaa necin walaakinaa nastasiru calayhim laakiin waanu iska doorbidnaa oo meel isuguma nimaadno laa najidu wallaahi min aطacaami اطayibi maa naأkulu wanuطcimuhum cuntada waxaanu haysanaa way nagu yar tahayo cuntada yaree wanaagsan aanu haysanno annagaa iska doorbidna oo iska qaadana iyagana waxaanu siinaa cuntada aan wanaagsanayn laa najidu heli mayno wallaahi ilaahay baan ku dhaartay min aطacaami الطayibi cuntada wanaagsan maa naakulu waxaanu ka cunno wanuطcimuhum iyagana aanu siino cuntada had iyo jeer wanaagsani waaba iska yarto way kooban tahay ma qaybsamaysee dhinacayganu soo marinaa dhinacoodana waxaanu marinaa ta kale dee iyagu meelahaas gelid iyo garowga iyo meelaha ha ruugaan laakiin dhan- dhandhanaanka iyo shiil shiillimaadka iyo hilibka way iska yar tahaye geenika weyn xaggiisaa la marinaya Ta- waa runtu iska sheegtay marka intaasaa dhex martay eh, cumar iyo safwaan ibnu umaya meesha waxaa laga fahmayaa cumar radia allahu tacaala canhu maaha oo keliya inuu yahay nin saxaabiya maaha oo keliya inuu yahay nin sheekoo caalima maaha oo keliya inuu yahay hogaankii muslimiinta ee waxa uu ka mid yahay labada nin ee muslimiinta ugu khayrka badan leh abubakar iyo cumar number one number twoga si markaa wey waa number twoga yacni cumaroo bartaa taagan oo waxyaabaha dadku khayrka had iyo jeer ay ku qiyaasaan o dhan iska wada haysta adduunka magaciisana iska haysta adduunka dee maxaa ugu magac weyn ninku markuu socdo socdo socdo uu madaxweyne noqdo maxaa imika muuse khadiyaan ku taagan yahay haddii habeen kacaw madax- madaxweynimada uu iskaga tagay xaggee buu tegaya hankiiba u dhammaadee khalaas markaad wasiir noqotaad soo socotaad soo rafaadee saad agaasime ee haddana ra-isulwa soo socoto maxaa weli maxooga hadhay soo maaha madaxweynaad noqota way kaa dhammaato waad iska maxaad yeeli dee sida afrikaanka waa lagu laalaabtaa oo maantana ay doorta haddana igu celiya haddana xagga ma ku soo wareega haddana igu celi laakiin maraykanka waa idinka arkay ee qolyaha gaalada ninku isaga oo dhiibsan oo xooga ayuu madaxweyne noqonayaa xilkii wuu ka tegaya ma soo laaban kara moogte waxoogaa masaariifana waa loo qoraa ciidan yaroo ilaaliyana waa la siiyaa guurtidana waa lagu daraayo congresska dabeete ilbiriqsi qofkaasi wuu baaba'ah ninkii aad goola waraabe moodo oo gaboobay ilan qofkii adduunka waxay ku fiicanta moogta inay wax dhiman yihiin aad wax higsanayso aad sii socoto aad wax bidhaansanayso markaad wixiiba soo dhamaysay eewaadna waliba kuma soo noqon karta war dhulkaa ilaahay qabo waad iska dhimanaysa sidii robert mugabe oo kale waad dhimanaysaa marka cumar radia allahu tacaala canhu dee halkii u saraysana wuu taagan xagga aqoonta iyo xagga sumcadda iyo magaca iyo xagga saxaabinimada iyo xagga maaragtay saabiqada iyo jihaadkuu soo galay ayaa haddana cumar radia allahu tacala anhu cadiis waxay ahayd in qofka naftiisu inaan la weynaan intuu garhka iskuta cumar o maxaa tahay cumarow maxaa tahay miyaad cumar ahayn anaa ku aqaana cumar miyaad ahayn maxaad iskala taagaysa ila naftu intaa way kuu sheekanaysa waniga kuu sheegaaye intaa waxbay kula hadlaysaa waxbay kaa dhaadhicinaysaa shaydaan baa soo dhex cararaya markaasaa keligii intuu habeenka madow intuu istaago ayuu garhka isqabanaya kasoo ohanaya cumarow maxaa tahay war miyaad kan samayn waanaad kan samayn xumaanta isagu uu og yahay naftiisu uu sheegaya kor buu ugu qaadaya wuu maqashiinaya miyaanad kan ahayn waanad kan ahayn waanad kan ahayn maxaad kala taagaysa miyaad dhiman ahayn miyaan xabaal lagu gelin ahayn miyaan lagu xisaabin ahayn maalag maxaynu inagu maxaynu haynaa ibir banaan baynu taagana haddana afkaynu taagana markaa safwaan casharkaasuu u dhigay cumar radia allahu tacaala canhu baabun idaa nasaxa alcabdu lisayidihi haddii maaragtay addoonku ninka iskale hadduu u hagarbaxo nasaxa hadduu daacad u noqdo weeyaan kelmadda nasaxa marna macnaheedu waxna waa la talinta waa naseexadii hebel waxaa iska daa waxaan samee waxaasaa wax kuu xun waxaasaa ku wanaagsan mar waa macnahaasay leedahay marna waxay leedahay daacadnimada oo qofku inuu hagar baxo oo wixii loo dirtay siday ahayd uga soo baxo markaa barteen waxay ugu jirtaa idaa nasaxa addiinu annasiixa diinta asalkeedu waa daacadnimada markaa nasiixadaasi ma aha waa talada maaha ya qofku inuu ilaahay la taliya qofku meelahay buu la talin karaa ma ilaahay daacad buu noqon karaa rasuulka daacad buu noqon karaa kitaabka daacad buu noqon karaa mu'miniinta daacad buu noqon karaa aimatu muslimiina saas kale daacad buu noqon karaa marka nasaxa waxay bartan ka dhigan tahay waa qofku inuu daacad noqdo wey waayahay can cabdillaahi bni cumar radia allahu tacaala canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam qaala wuxuu yihi idaa nasaxa ina alcabda addoonku idaa nasaxa lisayidihi sayidkiisa iyo mudanihiisa ninka iska leh haddii uu hagar baxo oo daacad uu ahaado aanu khiyaamayn wa axsana cibaadata rabbihi caabuditaanka ilaahayna uu wanaajiyo lahu ajruhu maratayn ajarkiisa wuxuu leeyahay laba jeer laba ajar buu leeyahay laba ajar ila laba jeer buu addoon yahay ninkan yahay laba jeer buu addoon yahay labadii addoonnimona uu ka soo baxay addoonnimadii guuda ilaahay addoonka u ahaa iyo addoonnimadan gaarka ah markaa kii gaarka u ahaana wuxuu idaa nasaxa lisayidihi waa addoonnimadii gaarka ahayd wa axsana cibaadata rabbihi waa addoonnimadii guud ee lagu wada qasbanaa ee ilaahay addoonka loo ahaa marka maadaama laba labadii addoonnimoba uu ka soo baxay wuxuu leeyahay laba ajar ayuu leeyahay lalcabdu lmamluuku lmuslixi almuslixi ajraan addoonka la leeyahay ee wax wanaajiyaa wuxuu leeyahay laba ajar waa xadiis kale can saalix bni xayin qaala wuxuu yihi qaala rajulu licaamir الshacbi nin baa wuxuu ku yihi caamir الshacbi ya abaa camr abaa camr caamir الshacbi camr ibn caamir ibn shuraxbiil abu camr الshacbi ayaa la odhan jiray koob iyo labaatankii jireed ayuu dhashay khilaafadii cumar radi allahu tacala canhu nin taabiciya oo aad iyo aad iyo aad u qiimo badan ayuu ahaa oo sheekha oo caalimo oo faqiiha oo adiiba oo maskax badan friid friid buu ahaa waxaa laga yaaba nin sheekho caalimo yaro nacsi inuu jiraa suuragala oo nacasnimada iyo iyo aqoontu isma diida had iyo jeer inaad iska yara nacas oo iska tabcaana cilmi badanna ad iska yarata waa suuragal way ku kaabaysaayo nacasnimadaadi bay asturaysaa laakiin waxaa dhici karta nin sheekha oo caalimo haddana fariid gadac ah yaa soo bixi kara caamir ibnu sharaxbiil oo kale ayo nin aad maskax badan buu ahaa oo dariifa dariif macnaha waxa wey dadka had iyo jeer ereyo lagu qoslo isticmaali jireen had iyo jeer dadku marka markay waxyaabaha qaar weydiiyaan ereyo lagu qoslo oo aan hore uga sii fikrin ayuu ayuu maaragtay lahaan jiray maskax badnaantiisa waxyaabaa lagu sheega waxaa ka mid ah cabdilmalik ibn marwan xilligiisii ayuu dee taabagal ahaa oo nin weyn oo wax kala garanaya u ahaa oo maaragtay aqoon leh dabadeedna wafdi buu raaciyey wafdi buu oday uga dhigay ruum baa loo diray romaaniyiinta iyo gaalada marka loo gelayo ninka boqorka waa in loo saa loogu rukuuco oo la fooraso muslimiintu way diideen nin balaayaa bu ahaa ninka romaani romaan xilligaa haystay oo nin maskax badan baa wuxuu yihi waxaa samaysaan albaabka muslimiintu ay ka soo gelayaan gaabiya si markay usoo gelayaan ay usaa usoo foorarsadaan ila waa ad waxaad ka haysataa mogta albaabkan baa gaba nimanku baa iska hagaajiyaano waad foorarsanaysaa caamil ashaaci baa hor istaagay wuxuu fahmay sababta albaabka loo gab niman kale albaabka iskamay dheerayn kari waayine sabab baa ku jirta waa fahan dheeraada soo maaha intuu dib u baxay gadaa gadaal usoo galay gadaa dibdib buu usoo galay reefas buu usoo galay musaa u foorarsaday ayuu xagga dambe usoo galay dabadu u jeediyey ninka odayga ahaa isna muxuu doonayay isagoo saa u rukuucsan inuu soo galaa buu doonayay moogti isna intuu jeesto xagga dambe dubdub usoo galay gadaagadaal usoo galay dabeetana way iswaraysteen wuxuu diid wuxuu diidayaa ninkaas sheekhahi ninkaa gaalkaa meel meelaha ka mida daciifnimada shaksigaaga ha tusin sharafta iyo maamuuska iyo raganimada qofka muslimkaa tus ayuu aaminsanya waanu tusay oo dee dubbaabu ugu soo baxay ninkii ninkii bay wa iswaraysteen ninkan iga warran ninkan magaciyo caamil shaaci baa la yidhaahdaa wuxu waarina waxaan la yaabanaya muslimiintu ninkan waxay khaliif uga dhigan waayeen ninkan waxay madaxweyne uga dhigan waayeen nin noocan oo kale kolley ma lehee ninkan maxay madaxweyne uga dhigan waayeen way noqdeen cabdilmalik bin marwan baa loo sheegay waxaa loo ayaa waraystay ilan caamir baa meesha oday kaa moogtay maxaa dhacay bu de uga arka noocaasa baa dhacay ninkii waxaasaan iswadaarsanay albaab yaroo gaaban buu noo sameeyey dibdib baanu ugu gallay saasaanu gallay markaa ninkii odayga ahaa maxaa istiraahdeen wuxuu ka qariyey kelmaddii ahayd wario ninkan maa khaliif laga dhigo lan ninkan waa khaliifkii moogte wuu ku dilaya hadduu rabee wuu kugu hinaasaya intaasuu ka qariyey wuxuu ogaaday kelmadda hadduu idhaahdo in maanta laga bilaabo isagii cabdilmalik ay dhex miranayso wuu iska aamusay marka show nin baa la socda cabdilmalik ninka uu raaciyo basaasa markaasaa wuxuu yihi waa waan ogahay warkaaga eh warka dhammaystir markaasuu ya amir almuminiin waan kuu sheegay maxaa dhammaystira nimankii intaasaan u sheego intaasaan isnidhi suu ihi maye wuxuu kugu yidhi haddii nimankan odayaasha muslimiintu ninkan maxay amiir uga dhigan waayeen markaa wuu arkay bartii uu ka baqanay ku jira soo maaha wuu fikiray markiiba markaa wuu fikiray wataan kuu sheegay maskax badnaantis waa ka mid ka imanaysa markii hore maskax badnaantis waxay ka timi markiiba inuu fahmay soo maha albaabkii gaabnaa mar labaad ayaa wuxuu uhi yaa amiir almu'miniin liannahu ra'aanii walam yaraka liannu ninkaasi anigunbuu i arkaye adiga kuma arag bu isagoo ka baxsanaya ha wuu iska jeediya ha hadduu adiga ku arki lahaa sidan mu idhaahdeen anigunbuu i arkay ninkaasi waa miskiine aqoon baa ka maqan adaanu ku arag bu kuleeyahy adiga aanu ku arag caamir ashacbi ninkaasuu ahaa aqoontiisa iyo fiqigiisa iyo caqiidadiisana la iskuma khilaafsana wuxuu raacay kacdoonkii cabdiraxmaan ibn ashcas ee xajaaj ka hor yimi dabadeedna waa tii la jebiyey waa baxsaday ninkii odayga ahaa camr caamir ashacbi xajaajna wuxuu ugu ballan qaaday hadduu indhaha ka qaado inuu jidhkiiya madaxa kala saaro dabadeedna nin la yidhaahdo yaziid ibnu abi muslim oo ay saaxiib ahaayeen oo ragga xajaaj ka ag dhow dhow ah ayuu erga usoo dirsaday wuxuu ku yahay xajaaj isagoo waxaad tidhaahdaa waar ninkii shacbi dee waa isku dhacdeene waanuu ka murugooday wuxuu sameeyey ninkii iska cafi wallahi ninkaa kula dhici maayo buuri ninkii xajaaj caamir ashacbi waxa weeyaan iska cafi ku odhan kari maayo laakiin mid baan kuu samaynayaa buuri waan kula talinayaa laba arrin baan kuu samaynaya xajaaj isagoo aan ogeyn toos kuu kaalay wixii aad markhaatiyo ii qabsatana waan kuu furaya labadaa qodob baan kuu qaban karayaa buuri waaya buuri caamir shacbi magaaladii buu soo galay xilli dadku ay ku badan yihiin xajaaj ayuunbuu mudh soo hor istaagay uun xajaajna balankiisu wuxuu ninkaasi haddii la arko in madaxa laga jaro sanunba war meel shacbi ahayn sumeye waan ahay dabeete wuu canaantay aad buu u canaantay war miyaanan kan kuu samayn miyaanan kan kuu samayn miyaanan kan ku ilaa shan su-aalood buu weydiiyey isna wuxuu le haya waad ii samaysa maxaad ila dagaalantay markaas intaas waxaan kuu sameeyey maxaad ila dagaalantay wuxuu yihi yaa amiir almu'miniin wuxuu yihi ya yaa amiir almu'miniin kaasaa lagu dhahdaaye yaa amiir baa sigaa lagu dhahdaa yaa amiir fitan ba ha la ydhaha fitno ba ha la ydhaha noo gacan haadisay dabadeedna man maanaa noqon bararatan adqiyaa qaar baariyaala oo alla ka cabsi badanna maanaa noqon fajaratan aqwiyaana maanaa noqon qaar fujaaro xoog badanna maanaa noqon adu hadalkaa fahan bararatan lam nakun bararatan adqiyaa walaa fajaratan aqwiyaa qaar faajirinoo xoog weyn oo wax iska celina maanaa noqon qaar baariyaaloo alla ka cabsi badanna maanaa noqon muxuu noqday bal waaya waa kaas xajaaj wuxuun buu u fahmay inuu toobad keenay oo meel ka dhacay laakiin hadalka haddii aada loo sii dhuuxo hadalku waa xidhaale wuu qufulan xataa culimmada sii macnaysa ilaa hadda qaarna xaggaasay iskala qabtaan qaar xaggaasay iskala qabtaan qaar waxay ku macnaystaan inuu toobad keenay qaar waxay ku macnaystaan inaanu toobad keenin markiisuu ku adag yahay fujaara quyaam maanaan ahayn waxaanu ahayn bararatan ducafaa qaar baariyiina oo itaal daran baanu ahayn buu waad iga adkaatay dee laakiin isagu wuxuu fahmay inta wuxuunbuu qabtay fujaarnimadun buu qabsaday oo niman faajiriina oo ilaahay daacadiisa ka baxay baanu nahay wuu iska cafiyey marka waa iska cafiyey wuu sii daayey markhaatigiina wuxuu gashaday ninka yasiid ibn abi muslim wuxuu ku yidhi waan arrinkii beri horaan sheegayo ergaan kusoo dirsadayoo ninkaa cabdiraxmaan la yidhaahdo ayaa ogaa inaan ka murugooday arrinkaan sameeyey warma saasa ha ya amiir makasul saasay ahayd isna ballankiibuu u furay calaa salaamat illah waa la fasaxay marka marka caamir ashacbi warkiisa laga dhammaan maaye waa ninka aqoontiisa iyo cilmigiisa iyo fiqigiisa mashaahir alculamaa walfuqahaa walmujtahidiin ya abaa camar nin baa wuxuu ku yihi ya abaa camar abaa camarow إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولد ثم تزوجها كان كالراكب بدنته وحولي يا أبا عمر أبا عمر وحوتي إذا وعامل الشعبي إنا نتحدث وحن كشي كيسنا عندنا أكتيدة أن الرجل قف وأما ننكو إذا أعتق أم ولد, أم ولد وأضون هدي أضون وحريه وبضو له uma taزawajahaa dabeete uu dib u guursado kaana inuu yahay ka raakibi badanatahu nin daabadiisii saaran oo kale macnii inaanay wax xurmaa ku lahayn oo iska addoontii oo kale ina iska tahay faqaala caamir caamir baa wuxuu uhi xadaanii abu burda can abiihi abu burda ii warramay waa abu burda ibnu muusa alashcari qaala wuxuu yihi abu muusa qaala lahum rasuulu اllaahi salى اllahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ku yihi dadka halaaثatu lahum ajraan saddex nin saddex qolo laba ajar bay leeyihi o rajulu min ahli اkitaab nin ahlu kitaaba yahuudi ama kiristaana aamana binabiyihi nebigiisii rumeeyey waamana b waaamana bimuxamadi salى اllahu alayhi wasalam nebi muxamedna rumeeyey falahu ajraan laba ajar buu kaasi leeyahy ilan laba dadku lama qabaan yahuudi buu ahaa nebi baa loo soo diray kaasuu rumaysnaa nebigii baa yimi kana uu rumeeyey waalcabdu lmamluuku iyo addoon la leeyahay idaa addaa xaqa allaahi wa xaqa mawaaliihi hadduu gudo xaqa ilaahay iyo xaqa cidda iskale addoonka uu yahay ee ibni aadamka ah kaasina labaa jer buu leey wakan hore usoo sheegnay waana ka baabku u caqiidan yahay wa rajulun kaanat cindahu amatun yada'uhaa nin iskale addoon yada'uhaa uu ka muraadsado faadabahaa edbiyey faaxsana ta'diibahaa anshaxeedii edabteedii wanaajiyey wa callamahaa waxbaray faaxsana tacliimahaa waxbaritaankeedii wanaajiyey uma actaqahaa dabadeedna xoreeyey fatasawajahaa dabeetana guursaday oo xaaskiisii ka dhigtay falahu ajraan kaasina wuxuu leeyahay laba ajar xadiisku waa xadiis saxiixa bukhaari iyo muslim iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja iyo keyrkood baa wariye waa xadiis saxiixa saddexdaa qoloba waxay leeyihiin saddex ajar inagu warkebaynu ka soo gelaynaa meelna ka soo geli mayno saddexdaa midna inooguma jira ninka qorshaa addoommo ma lihin addoonna maynaa noqon ilaahay mooyaane subxaana watacaala ilaahay mahaddi yahuudiya kiristaantoona ma nihin addoon aynu leenahayno xoreynayno aynu iska guursanaynaana ma jirto inaga halkaas ka fadhino soo ma ninka halkaas ka fadhi ragga haddiinu iska celin lahayn aynu ku kala kici lahayn wuxuun baa inooga soo daadan lahaayo dabeete halkan waxbaa inooga soo bixi lahaa maanta labadan ajar mid ahaan ayuu maynu ku guulaysan lahayn laakiin waa laysu dacaleeyey marka waxay meesha baabku tuu ka hadlaya waxa weeye waa taa dambe waa waalcabdu lmamluuku idaa addaa xaqa allaahi wa xaqa mawaaliihi haddii xaqiisii xaqa cidda iskale u maaragtay uu guto waayo can abi muusa qaala wuxu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku wuxuu ihi almamluuku aladii yuxsinu cibaadata rabbihi wa yuؤddi ilaa sayidihi aladii furida calayhi min alطaacati waاnasixa lahu ajraan almamluuku kala leeyahay ee addoonkaa alladii kaasoo yuxsinu hagaajinaya cibaadata rabbihi cibaadada rabbigiisa hagaajinaya hadda kelmada waa fiirsa yuxsinu allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika baa layihi wa xusni cibaadatika ilaahay waxaad igu kaalmaysaa dikrigaaga iyo shukrigaaga wa cibaadatika lama odhan waxaa wa xusni cibaadatika cibaado wanaagi waan cibaadaystaa iyo iyo cibaado wanaaggu way kala duwan yihiin waa inuu qofku tukado oo faralka uu ka dhaco uun iyo salaada inuu toosiyaano way kala duwan yihiin sadaqadina waa la mid yani cibaado wanaagsan baa loo bahanya cibaado wanaagsan oo dhammaystiran oo kaa baxda dee ila waad iibinaysaa in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum ljanna waxbaad iibinaysaa waaad waxaad iibinaysaa wax qurxoon oo suuqa kaa geli karo oo lagaa iibsan karo oo qiimo fiican kuu goyn karo waa inay yihiin waa cibaadadii marka xusnucibaada loo baahan yahy marka waa marlabaadkii nagu soo noqotay alladii yuxsinu cibaadata rabbihi ee wanaajinaya caabuditaanka rabbigii aw qaala ama rasuulku maya can abi burda kana waa la macnown can abi burda can abihi waa abi burda caamir ayaa la odhan jiray ibna abi muusa alashcari raxmat ullaahi calayhi wuxuu ahaa taabici ayuu ahaa isna aqoon badan oo maskax badan oo maaragtay dadku ay ku hirtaan oo aqoontiisa iyo hogaamintiisa iyo garsoorkiisu ay isu dhigmaan ayuu ahaa qisas fara badan ayuu leeyahay salaadii baa la eedaamaya ka soco qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam almamluuku kala leeyahay lahu ajraani laba ajar ayuu leeyahay goorma idaa addaa xaqa allaahi fii cibaadatihi hadduu guto xaqa ilaahay uu ku leeyahay cibaadadiisa iyo caabuditaankiisa ow qaala ama rasuulku waxaa buu yidhi fii xusni cibaadatihi cibaada wanaaggiisa wa xaqa maliikihi alladii yamlikuhu kaleh xaqiisana inuu iska gudo axaadiistu waa isku wada macne baabun alcabdu raacin addoonku waa jire amba waa raace amba waa la jooge amba waa xilosaamad can ibni cumar waa xildhibe xildhibaansoo lama idhaahdo xildhibaan halkee xildhibaan bartee buu ka yimi wuxuu ka yimi xildhibe waa miduu xildhibaayo markaa xil baa dhibay ninkan meesha xil baa geeyey lacag iyo dhacdhac iyo kambayn iyo mooshin muu geyn waxaa geeyey xil iyo waajib umadeed macnaheedu waa cankaaf soomaaliga xil dhibaan marka alcabdu raacin addoonku waa xil dhibaan weeye xil baa saaran iyo waajib iyo mas-uuliyad can ibni cumar radia allahu tacaala canhuma ana rasuula اllahi salى allahu alيه wasalam qaala wuxu uhi kullukum raacin dhammaantiin waxaad tihiin raaci iyo qaala u xil saaran yahay وكلكم dhmmaantiina مaسؤuل waa la weydiinaya waa lagula xisaabtamaya akhiru can raciyatihi wixii loo dirsaday wixii xilkeeda uu hayey ee waajibkii saaraa waa la weydiinaya فاlأmiiru amiirku amiirka yani madaxweynaha wasiirka qof alaale qofkii mansab siyaasiya haya alladii calى الnaas ee dadka amiirka w dadka ka sareeya raacin waa xilside wahuwa mas-uulu can raciyatihi raciyadiisa iyo waxaa loo dirsaday waa la weydiinaya qof qof baa loo weydiinaya islaam baa bartaa ku xanuunsatay maxaad ka warhaysay mid kalaa bartaa ku gaajooday maxaad ka warhaysay oday miyiga joogaa ambaday oo berkad ku dhacay ka waran wallahi waa la weydiinaya waxyaabaha waaweyn maaha oo waddooyin baanu samayno meelaanu laambada ku xidhnayo biriishaanu samaynay waxaas waa hambeg wax kasoo qaad ma laha qofkaa ka weyn waxaa la weydiinaya cumar ba radia allahu tacaala canhu wuxu uhi wallaahi haddii shaam shaam hadday hali ku turaanturooto maa qof hal hali hadday ku turaanturooto qiyamaa waa la weydiinaya waa runtii waa la weydiinaya sidaa ka mas-uula ha shaam qof muslim muslima ayaa lahaa masaakiin dad maatiya ayaa ku noolaa halkaasi ku jabtay ka warran maxaad ka warhaysa waa la odhanaya waa hal waa neef dad maaha ibn ummado dhan oo iska halaagsamin maaha qaaray gaajalaysay maaha qaar busaaradaystay maaha waxaa la weydiinaya waa hal meel ku turaanturootay qof qof baa la weydiinaya qof iyo qof iyo qof iyo qof hadda waa lagu siyaacaya laakiin waa la nici maalinaan maanta ahayn waa la nici doonaa maxaa kugu watay meel baastan maaha madaxweyne oo keliya waa qof kastoo cid mas-uulkaa qof kastoo inta ay leeg tahay ciyaalkaagaa u yar afar ciyaala iyo xaaskaaga waa lagu weydiinaya qof qof kan ka waran akhlaaqdiisii dhaqankiisii salaadiisii gabadhaada ka waran inantaada ka waran inankaaga ka waran jaarka sidee bay isku ahaayeen sadaqada caynkee bay isku ahaayeen ilahay cibaadadiisa caynkee isku ahaayeen afxumadiisu caynkee bay qof qof baa lagu weydi intaas inaan ka baxaynba intaas inaan ka baxaynba koru sii qaad koru sii qaad koru sii qaad ilaa dee ninka ugu weyn meesha war ninka warka yaa gaadhsiiya waayahay wاrajulu raacin calىa ahli beytihi ninkuna waxa uu raacay amba mas-uuliye xiluu xil ka saaran yahay ahlu beytkiisa halkeebuu ku soo xiga ma taqaanaa waa amiirkii amiirku ka socod waa madaxweynihii waxaa ku soo xiga waarajulu raacin calaa ahli beytihi ninkana waxaa loo diro lagala xisaabtamayaa ahlu beytkiisa wahuwa mas-uulu can raciyatiisna waa la waraysanaya wa cabdu rajuli ninka addoonkiisu raacin wuxuu mas-uul ka yahay amba waxaa lagala xisaabtamayaa calaa maali sayidihi maalka sayidkiisa ninka dhihi uu dhiibtay wahuwa mas-uulu canhu isna kaasaa la waraysanaya alaa haddana mar labaad rasuulku calayh isalaatu wasalaam ku noqday war soo jeesto baraaruga oo wax fahma kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi dhammaantiin waxaad tihiin xildhibaano dhammaantiinna mas-uuliyaddiina wax laydin dirsaday waa laydin weydiinaya laydinkaga hadhi maayo ilamaa iyo aada meel saarto su-aalaha aad ka jawaabto dhaqaaqi maysa su-aalo badan baa lagu weydiinaya waa kan waa kan waa kan waa kan haddaad ka baxdana waa lagu fasix haddaad ka bixi weydana ilaahoo ku naxariista mooyaane waa dhinaca kale can cabdillaahi bni sacdin mawla caaisha radi allahu tacaala canha zawji nabiy sala allahu alay wasalam qaala wuxuu yidhi samictu abaa hurayrata radia allahu tacaala canhu yaquulu isagoo le baan maqlay rasuulka calayh isalaatu wasalaam maya abaa hureyre ayaan maqlay caaisha aan ku celiya can cabdillahi bni sacdin mawla caaisha zawji nabiy sala allahu alayh wasalam qaala wuxu uhi samictu abaa hureyrata radia allahu tacaala canhu yaquul cabdillaahi bni sacad baa wuxuu leeyay waxaan maqlay abu hureyre oo leh alcabdu addoonku idaa aطaaca sayidahu kale haddii uu adeeco faqad aطaaca allah ilahay buu adeecay faidaa casaa sayidahu kale hadduu caasiyana faqad casa allaha ilaahay buu caasiye waa daciif xadiiskaasi markaa ku dhaaf asarkaasi baabun man axaba an yakuuna cabdan qofka jeclaysta inuu addoon noqdo alla addoon baad noqotid markuu ogaado ajarka uu leeyahay qofku inuu addoon noqdo oo ilaahayna uu caabudo xaqii addoonnimada ibni aadamkana uu ka soo baxo ajarka uu leeyahay qofku markuu ogaado yaa tamaniyey oo jeclaaday inuu addoon noqdo waa tan can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam qaala wuxuu yidhi alcabdu lmuslimu rasuulku wuxuu yihi addoonka muslimka idaa addaa xaqa allaahi hadduu xaqa ilaahay caabuditaankii tawxiidka uu guto wa xaqa sayidihi xaqa sayidkiisana uu guto lahu ajraani laba ajar buu leyahy horey usoo maray wاladii nafsu abi hurayrata biyadi abu hureyre hadle wuxuu hi waxaan ku dhaartay gacanta abi hureyre ki nafta abi hureyre ki gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay waa ilaahay ayaan ku dhaartay lowla اljihaadu fii sabiili الlah wاlxaju wa biru ummi saddexdaa qodob haddaanay jirin haddaanu jihaad jirin jihaad baan ubaa inaan jihaadaan u baahanahayo jihaadkuna wuxuu u baahan yahay haddaad addoon tahay inaad kaydan qaato sayidkaaga wاlxaju xaj haddaanu jirin xajkuna wuxuu u baahan yahay idanka sayidkaaga wa biru ummi hooyadeen u samafalaya haddii aanay jirin saddexdaa qodob haddaanay jirin la axbabtu waxaan jeclaan lahaa an amuuta inaan dhinto mamluukan anigoo addoona oo qofi leeyahay leanna halkaa ajar baa idhaafay buu ku leeyahy halka ajar baa idhaafay ajarka idhaafay waa maxay waa waa waa wa xaqa sayidihi wa xaqa sayidihi sayidkiisa xaqiisa hadduu qofu guto xaqa ilaahay inuu guto laba ajar buu leeyahay marka labadaa ajar dee kaa idhaafay baan doonayaa buui laakiin maxaa ii diidaya inaan jeclaado waxaa ii diidaya dee qofka hortahay wuu jihaadayaa cidna idan ugama baahna hooyadiiba u samafalaya cidna idan ugama baahna wuu xajayaa marka waa waa saddex waa saddex camal oo waaweyn waa saddex camal oo waaweyn mid kastaba ajarkiisu uu buuraha la aleegyahay marka haddii taasay xanibaysa bui kuwaasaan u baahna inaan sameeye haddii kuwaasaanay jiri lahayn waxaan jeclaan lahaa in maaragtay aan addoon noqdo baabun laa yaquulu cabdii qofku yaan odhan addoonkaygiiyow can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu can اnabiyi salى اllahu alيه waslm qaala wuxu laa yaqul axadukum midkiian odhan cabdi addoonkaygi waa amati addoontaydii kullukum cabiid اllah dhammaantiin waxaa tihin addoomiye ilaahay kelmadda ha isticmaalina wa kullu nisaa'ikum imaa llah addoomihiina haweenkiina o dhamina waa addoomihi ilaahay waliyaqul ha yidhahdo hulaami jaariyati wa fataaya fataati marka hulaami iyo fataaya waa isla macna inankaygaanba shaqaalahayga ha idhaahdo jaariyatii iyo fataatina waa isla mid inantaydii ama tii shaqaynaysa iyo adeegaysay taa haydhan bimacnaa ereygaas in la isticmaalo addoonkaygiiyow ilaahay baa addoom loo wadayahay soo ma ka soco baabun hal yaquulu sayidii isna ma odhanayaa sayidkaygiiyow can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu can اnabiy sala اllah alay waslam qaala wuxu laa yaquulanna axadukum midkiina yaanu odhanin cabdii wa amatii addoonkaygii iyo addoontaydii walaa yaquulanna almamluuku kiila lahaana yaanu odhanin hee rabbii wa rabbatii rabbi ilahay baa idhaha soo ma waa kii ahaa wa rabbatii gabadhii ilahayd yaanu odhanin walyaqul ha yidhaahdo fataatii wa fataaya wa sayidii wa sayidatii halkaad rabbii ka lahayd waxaad tidhahdaa sayidii waa mudanahaygii wasayidatii kullukum mamlukuuna warabu allahu subxaanahu watacaala dhammaantiinba waa laydin wada leeyahay oo ilahay baa idin wada leh rabbiguna waa ayo dadka oo dhan waxaa rabbi u wada ah ilaahay alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin caalamka o dhan rabbigoodu waa ilaahay xadiiska u dambeeya amba asalka u dambeya can muطarif bn cabdillahi bn shakhiir weeyaane qaala wuxuu ihi qaala abi aabbahay wuxuu idhi waa cabdillahi bn shakhiir inطalaqtu fii wafdi bani caamir ila nabiy sala اllah alيه wasalam wafdigii bani caamir siiradana kusoo marray wufuudii reer bani caamir bani caamir beeshaa la dhaa wafdigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee u dirtay ayaan raacaan la socday faqaaluu waxay idhaha anta sayidunaa nebiga ammaanayaan moogta anta sayidunaa waxaa tahay mudanahayagii qaala rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi asayidu allaahu mudanaha ugu dambeeya waa ilaahay qaaluu waxay idhaahdeen wa afdalunaa fadlan wa acdamunaa tawlan ka noogu fadliga badan baa tahay ka noogu deeqda badan baa tahay qaala wuxuu uhi quuluu biqowlikum hadalkiinii caadiga ahaa iska dhaha walaa yst walaa yastajiiranakum shayطaan oo shaydaanku yaanu idin majaxaabinin shaydaanku yaanu idin jiidanin shaydaanku yani markaad wax ammaanto ammaanta waysa sii dhashaa moogta inkaad ku daraysaa inkaad ku daraysaa waad sii macaanaynaysaa waad sii siyaadinaysaa marka ammaanta ka hadha buu le hadalkiina caadigaa dhaha oo yaa rasuul allah baa ku filan rasuulu llaahi cabdullaahi wa rasuuluhu cabdullaahi nebigii ilaahay maxaa ka dambeeya ka fiican rasuulkii ilaahay maxaa ka dambeeya meelaha kale ha qabanin ee qowlkiina caadigaa dhaha oo shaydaanku yaanu shabag idin dhiganinoo yaanu yaan intaa wax tirtiraahdaan wixii yaanu idin sii jiidinoo waxyaabaha qaar hadhowto aan habboonayn oo aan mudnayn hadhowto ha odhanina baabun arajulu raacin في أهله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم